ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga alfurqaan waa labaatanka bisha dulqacda sanadka kun afar boqol afartan iyo shanta hijiriyada qodobada maanta oo talaada ah barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonno waxaa ka mid ah dagaalada iyo duqaymaha jiida ghaza oo galay maalinkii laba boqol soddon iyo shanaad oo xiriir ah weeraro lagu dilay tiro askar ah oo ka dhacay dalka burkina faso mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab oo koonfurta yemen ka fuliyey weeraro lagu beegsaday murtasaqada xisaamuul amniga midooda yurub oo sheegay in dalka naijer ka saarayo ciidamada ka jooga dhammaadka bishan mey iyo hogaamiye sare oo ka tirsan alqaacidada jasiiratul carab oo jeediyey kelimad bogaadin ah oo ku socota muslimiinta ghaza qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya wariyaal ka tirsan idaacadda islaamiga alfurqaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى فسبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله
waa hagaag qodobadaas oo idil waad dhegaysan doontaan insha allah aynu ka horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka dagaalada iyo duqaymaha jiida ghaza ayaa galay maalinkii laba boqol soddon iyo shanaad oo xiriir ah wararkii ugu dambeeyey ee la xiriira waxaynala socodsiinaya walaalkeena cabdiraxmaan beder أذكر رصاص بلاد الصمت إيقاع أم طلقة ولها في القلب أوجاع عزف الرصاص
قصف اليهود قصف أبراج الصالح سبعة أنا كنت أنا كنت راح أشتري أنا هو سبر السرو وانفجر السرو لا لله وإنا إليه راجعون فلسطين والأبناء قد ضاعوا وينهش الكفر مسعورا مدائنها أبي الحبيب سلاما لروحك الطاهر ذهبت إلى أصحابك في جنان الغلد
يهمي عليها بوابل النار مقلاع أين الأخوة في الإسلام أين هم
الله عليهم واحنا الله معانا احنا الله معانا تخافوش تخافوش احنا احنا اقوى اقوى منهم الله معانا اللهم اني مغلوب فانتصر تعالي هاي ماما هاي ماما ولك لا أحد يشوفك.
ومنك الصبر مذياع أين الأخوة في الإسلام أين هم يغشاهم الهنو وال- آه، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله آه، معركتنا معهم مستمرة حتى التحرير بإذن الله سبحانه وتعالى فإما النصر وإما الشهادة وأهل قطاع غزة بفضل الله رأسهم مرفوعة الصبر مذياع آهات حزنك قد زادت مواجعنا والنصر نحوك يمشي
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal kusoo dhowaad xubintaan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey ee duqeymaha yuhuudda ee ka wado marinka ghaza waxaan maanta oo talaada ah dhanka kalena ku beegan maalintii laba boqol soddon iyo shanaad oo xidhiidh ah aan warbixinteena maanta idinkugu soo gudbin doonaa duqeymo afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay ka dhacay marinka ghaza iyo sidoo kale xookugalle ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen deegaanada dhaca daanta galbeed ciidamada yuhuuddu waxa ay duqeymo kala duwan ka geysteen muqayimka jabaaliya ee waqooyiga qidaaca ghaza waxaana halkaasi ku shiiday dad badan oo shacab ah halka ay sidoo kale burbureen guryo badan oo ay degan yihiin dad shacab ah sidoo kale waxa ay ciidamada yuhuudda duqeeyeen mandiqad dacda bartamaha qidaaca waxaana ku shahiiday dad badan oo rayda ah muqayimka nuseeraada ee dhaca bartamaha jiidaa ghaza waxaa ku shahiiday tobanaan ruux oo shacab ah halka ay dhaawacmeen kuwa kale oo tiro badan kadib markii ay halkaasi duuqeeyeen diyaaradaha dagaalka ee maamulka yuhuudda waxaana sidoo kale dhulka la simay inta badan guryihii ay deganaayeen dadka shacabka ee ku dhaqanaa muqayimkaas sidoo kale waxa ay beegsadeen taangiyada ciidamada yuhuudda guri ku yaala waqooyi bari magaalada rafaax waxayna halkaasi ku beegsadeen madaafiicda goobta shuhado tiro badan ayaan halkaasi ka dhashay waxaana sidoo kale jiro dhaawacyo tiro badan sidaasi si la mid daayay madaafiicda goobta ku garaaceen yuhuudda deegaanka talla suldaani magaalada ghaza waxaana halkaasi ku shahiiday kuna dhaawacmay dadyo badan duqimo bahalimaha iyo sidoo kale ku garaaceen diyaaradaha maamulka yuhuudda guryo badan oo ku yaala bartamaha magaalada rafaax waxaana halkaasi ku baxay dad badan oo iyo caruur ka mid yihiin waxay sidoo kale beegsadeen yuhuudda goob ay ku sugnaayeen dad barakacyaalla oo ku taala mandiqada qarbat alcadas ee magaalada rafaax waxaana halkaasi ku shahiiday dad badan xasuuqyada ka dhacay bariga iyo bartamaha ghaza saacadii lasoo dhaafay waxaa ku shahiiday afartan iyo saddex ruux oo labaatan iyo saddex ka mid ay caruur dumar iyo dad waayeello iskugu jiraan halka ay dhaawacmeen laba boqol afartan iyo sagaal ruux oo kale xasuuqyadan ayaana waxaa si isku midda uga qayb qaadanayay diyaaradaha dagaalka ee maamulka yahuudda iyo taangiyadooda intaba guri ku yaala waqooyiga magaalada rafaax ee koonfurta qidaaca ghaza duqeyn ay ka geysteen ciidamada yuhuudda waxaa ku shahiiday toddoba ruux oo falastiiniyiin ah halka ay dhaawacmeen toddoba kale shuhaadadiiyo dhaawacyada ayaana la geeyey xarumaha caafimaadka ee ku yaala mandiqada talla suldaan ee magaalada rafaax si halkaasi loogu daaweeyo dadka dhaawacyada qaba loona aasa shuhaadada ku geeriyootay duqeymaha cadowtooye ee yuhuudda duqeymo kala duwan oo ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen marinka ghaza waxay sababeen dhimashada dhowr qofood oo shacab ah halka ay dhaawacmeen kuwo kale oo badan waxay sidoo kale beegsadeen ciidamada yuhuudda subaxnimadani tiindhooyin ay degan yihiin dad barakacyaal ah waxaana halkaasi ku shahiiday dadgaari iyo afartan iyo shan ruux oo iskugu jira dumar iyo caruur aan waxba galabsan sidoo kale duqimo ay ka geysteen ciidamada yuhuudda magaalada ghaza waxaa ku shahiiday tobanaan ruux waxaayna sheegayaan qolyaha ka shaqeeya gurmadka rayidka in gawaarida gurmadka ay wajahayaan xaalad aad u daran maadaama ay si daran u duqeynayaan ciidamada yuhuudda qofkii ay arkaan oo isku dayaya inuu badbaadiyo dadka dhaawacyada qaba waxaana halis ku jira dadka dhaawacyada qaba maadaama ay dhaawacyo halisa ku sugan yihiin lagana yaabo inay u geeriyoodaan dhaawacyada soo gaaray waxay sidoo kale ciidamada yuhuudda madaafiicda goobta ku garaaceen isbitaalka caafimaadka ee alendunuusiya ee ku yaala magaalada rafax ee koonfurta marinka ghaza waxaana halkaasi ku waxyeeloobay bukaanadii dhaawacyada ahaa ee ku sugnaa isbitaalka iyo sidoo kale qaar ka mid ah shaqaalaha isbitaalka alendunuusi go-doon adag ayaan ciidamada yuhuuddu saarna isbitaalkaasi shuhaado iyo dhawci tarabella ayaa sidoo kale ka dhashay duqeyn ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen muqayimka jabaaliya ee dhaca waqooyiga marinka ghaza halkaasoo ay duqeymo kala duwan ka geysteen ciidamada yuhuudda kuna beegsadeen dad ku laawanaya deegaanadooda oo ku yaala galbeedka muqayimka jabaaliya ah wasaaradda caafimaadka ee jiidan ghaza war cusub oo kasoo baxay waxaa lagu sheegay in ciidamada yuhuudda ay geysteen in ka badan toddoba dhacdo xasuuqnimo ah waxaana ku shahiiday dadgaaraya lixdan iyo lix ruux halka ay ku dhaawacmeen saddex boqol siddeetan iyo saddex kale xasuuqyadan ayaana intooda badan ka dhacay magaalada rafax ee koonfurta marinka ghaza waxaana la kulmay dadka barakacyaasha ah sidoo kale duuqeymo ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen mandiqada azarqaa ee magaalada ghaza waxaa ku shahiiday dad badan oo ay ku jirto haweenay xaamilo iyo canug yar oo ay dhashay waxay sidoo kale ciidamada yuhuuddu beegsadeen goob ay ku sugnaayeen dad barakacyaal ah waxaana halkaasi ku shahiiday dadgaaraya ilaa ay soddon ruux oon waxba galabsan tirada shuhaadada muslimiinta tan iyo toddobadii bishii oktoobar ee sanadkii tegay waxa ay maraysaa in ka badan soddon iyo shan kun iyo konton ruux halka dhaawacudana ay marayaan siddeetan iyo kow kun iyo labaatan iyo lix kale waxaana suuragalay in tiradan ay koronto saacadaha soo socdo maadaama ay weli socdaan duqeymaha daqiiqad walibana ay shahiidayaan dad hor leh dhanka kale waxa ay sheegayaan wariyaasha ku sugan deegaanada dhacdaanta galbeed in ciidamada yuhuudda ay gudaha u galeen deegaano badan u dhaca mandiqada addiyuug ee ku taala magaalada riyaax ee daanta galbeed waxaana halkaasi ku burburay guryo ay degan yihiin dad shacab ah halka ay sidoo kale waxay la gaareen qaar ka mid a dadka deegaanka waxay sidoo kale xoog ku galeen ciidamada yahuudda mandiqada biitlaxam ee daanta galbeed waxayna halkaasi dhibaatooyin ugu geysteen dadkii shacabka ah ee deganaa sidaasi la mid ayay weerareen yahuudda deegaanka asumuuc ee dhaca magaalada alqaliil ee daanta galbeed waxayna halkaasi ka geysteen gobodfalle ay ku dhibaateeyeen dadka shacabka ah weerarada ay ciidamada yuhuuddu ka geysanayaan marinka khaza waxa ay sheegayaan hay-adaha caalamiga iyo weliba hay-adaha qaramada midoobe u qaabilsan marinka khaza inay tahay cadaab aada u daran waxa ayna sheegayaan ciidamada yuhuudda ee dadka reer khaza u geysanayaan gumaad aan horey loo arag islamarkaana ka daran dagaalka ruushka iyo yukrain u dhexeeya يا غزة المجد يا عنوان عزتنا النصر فيك ومنك الصبر مذياع
وفي جزري عرفت الله كالأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي waa hagaag barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan markanna waxaad ku soo dhowaataan xubinta hadalhaynta dunida oo aan kusoo gudbinno wararkii ugu dambeeyey caalamka waxaana soo jeedinaya walaalkeen maxamed ciise bismillaahi raxmaani raxiim aad baad u mahadsan tahay dhegaystayaal waxaad kusoo dhowaataan xubintii hadalheynta dunida oo aan kusoo gudbinayno wararkii ugu dambeeyey ee caalamka weerar lagu laayay askar ka tirsan xukuumadda burkina faso ayaa ka dhacay gudaha dalkaas wararka ka imaanaya dalka burkina faso ee dhaca saxaraha iyo saaxilka afrika ayaa ku waramaya in mujaahidiinta jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ay mar kale fuliyeen weerar lagu dilay askar ka tirsan xukuumadda dalkaas weerarkan oo ahaa mid cagmarin ah ayaa waxay mujaahidiintu ku qaadeen bar kontarool oo ay askarta xukuumadda burkina faso ku leeyihiin deegaanka maani oo dhaca gobolka kaya ee gudaha burkina faso war ka soo baxay jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin islamarkaana ay baahisay mu'asasada azallaaqa ayaa looga hadlay khasaaraha ka dhashay weerarka cagmarinta ee lagu mariyey bar kontarool oo ay askarta ku sugnaayeen ugu yaraan laba iyo toban askari oo ka mid ah ciidamada ku sugan goobta ayaa lagu dilay weerarkan ay mujaahidiintu ka fuliyeen iyagoona laga furtay kow iyo toban qore oo ak forty-seven ah ilaa shan iyo toban mooto ay lahaayeen askarta xukuumadda burkina faso ayaa sidoo kale gacanta ay ku dhigeen ciidamada mujaahidiinta iyo bastoolad uu watay mid ka mid ah askarta la dilay isla maalintaas waxay mujaahidiinta jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin fuliyeen weerar kale oo lagu qaaday xarun ay ku sugnaayeen askarta xukuumadda burkina faso weerarkan waxaa lagu dilay ugu yaraan hal askari iyadoona laga furtay qori k forty seven ah oo uu ku hubaysnaa waxay sidoo kale mujaahidiintu furteen mooto xerada u tiiliyey askarta la weeraray mujaahidiinta alqaacida ee galbeedka afrika ayaa maalmihii lasoo dhaafay sii kordhiyey weerarada ay ka geysanayaan wadamada dhaca mandiqada si gaar ah maali iyo burkina faso dhowaan ayayna ahayd markii weerar xoogan ka dhacay dalka niger lagu dilay ugu yaraan afartan iyo kow askari halka gacanta lagu dhigay lix askari oo maxaabiis ah geeska kale mujaahidiinta alqaacida jasiiratul carab ayaa fuliyey weeraro ka dhan ah murtasaqada xisaamul amni mar kale waxaa dalka yemen ka dhacay weerar loo adeegsaday diyaarad daroon ah oo ay fuliyeen mujaahidiinta alqaacida ee ku jihaada dhulka xigmadda iyo iimaanka ee yemen duqeyntan ay fulisay diyaaradaha daroonka ee mujaahidiinta ayaa waxaa lala beegsaday fariisimo ay ku sugnaayeen saraakiil iyo askar ka tirsan maleeshiyaadka murtasaqada xisaamul amni oo ay soo tababartay dowladda imaaraadka carabta fariisimaha lagu duqeeyey caloosha dushaqaystayaasha imaaraadka ayaa wuxuu ku yiilay toga waadi cawraan ee dhaca mandiqada muudiyah ee gobolka abyan mujaahidiintu waxay sheegeen in weerarkan uu ka dhashay khasaare soo gaaray maleeshiyaadka murtasaqada xisaamul amni walow aan la shaacin halka uu la egyahay sidoo kale waxay mujaahidiintu fuliyeen weerar kale oo qansi ah ama shiish ah kaasoo lala beegsaday askar ka tirsan maleeshiyaadka xisaamul amni weerarkan ayaa wuxuu isna ka dhacay isla togta waadi cawraan ee dhac mandiqada muudiyah ee gobolka abyan howlgalkan ayaa ka qayb ah camliyada sihaamul xaq ee ay mujaahidiinta kaga hortagayaan xamlaadka ay soo qaadeen maleeshiyaadka daacad u ah imaaraadka carabta taasoo ay ka dhaxleen khasaare naf iyo maalba leh ugu dambeyn midowda yurub ayaa shaaciyey inuu ciidamadiisa kala baxayo dalka niger soddonka bishan mey ee labada kun afar iyo labaatanka tan iyo wixii ka dambeeyey markii uu fashilmay duulaankiisa liibiga ah ee lagu qaaday dalalka dhaca galbeedka qaaradda afrika waxaa isa soo taraya dowladaha reer galbeedka ee ciidamadooda kala baxaya wadamada dhaca mandiqadaas midowda yurub ayaa shaaca ka qaaday in ciidamo uu kala baxayo dalka niger islamarkaan uu soo afjaraya duulaankii uu muddada ku joogay dalkaas soddonka bishan mey ee dhammaadka ayuu midowdu sheegay inuu soo afjaro howlgal militari ee tobanaan askari oo ciidamadiisa ay ku joogeen dalka niger isagoona u sababeeyey wadciga siyaasadeed uu golaha militariga ee dalkaasi ku maamul maamulayo niger tan iyo sanadkii labada kun saddex iyo labaatanka niger waxay xiriir wanaagsan la lahayd dowladaha reer galbeedka balse golaha militariga ee afgembiga kula wareegay talada dalkaas ayaa faransiiska oo muddo gumaysan jiray dalka ku riixay inuu ciidankiisa kala baxo niger iyagoona sidoo kale ogolaaday in maraykanka uu isagana isaga insaxaabo dalkaas iyagoo taa bedelkeeda xoojinaya cilaaqaadka ay la leeyihiin ruushka howlgalka midooda yurub ee dalka niger ayaa la as-aasay sanadkii labada kun labaiyo labaatanka wax uuna ka kooban yahay inta u dhexaysa konton ilaa boqol askari kuwaasoo xukuumadda dalkaas ka saacidaya arrimaha lojistiga iyo kaabayaasha dhaqaalaha sida ay sheegeen laba iyo labaatankii bishii disembar ee sanadkan labada kun afar iyo labaatanka ayay dufcadii ugu horreysay ee ciidamada faransiiska isaga baxeen dalka niger ee dhaca mandiqada saaxilka insaxaabkaas ayaana ka dhignaa darbi xoogan oo ku dhacday nafuuda uu faransiisku ku leeyahay galbeedka qaaradda afrika isbuuc ka hor ayay sidoo kale lahayd markii xukuumadda niyaami iyo washington ay bayaan wadajir ah ku sheegeen inay gaareen heshiis ay ciidamada maraykanka isaga baxayaan dalka niger waxaana si toos ah u bilaabmay qorshahaas oo socon doona ilaa shan iyo tobanka bishan setembar golaha militariga ee niger ayaa washington ka codsaday in ciidankeeda oo tiradeeda lagu sheego ku dhowaad kun askari ay isaga baxaan dalka waxaana muuqanaysa in awoodii dowladaha reer galbeedka ay kasii yaraanayso mandiqada saxaraha iyo saaxilka afrika taasoo bedelkeeda ay booskooda buuxinayso dowladda ruushka oo galaangal siyaasadeed mid dhaqaalaba ku yeelanayso wadamada dhaca galbeedka qaaradda afrika intaa ayaan kusoo gabagabeynaynaa xubintii hadalhaynta dunida waxaana dib idinkuga celinayaa barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo inta ka harsan
وفي جزري عرفت الله كالأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي waa hagaag hogaamiye sare oo ka tirsan alqaacidada jasiiratul carab ayaa jeediyey kelimad bogaadin ah oo ku socota muslimiinta khaza warbixin ku aadan kelimadan walaalkan haashim cabdinaasir ayaa soo jeedinaya لقد خاب من ظن العبادة ركعة تؤدى بجوف الليل والعين تذرف فمن لحم الإسلام وهو مضيع ومن لقلوب المجد والدين mu'asasada warbaahineed almalaaxim ayaa baahisay kelimad maqal iyo muuqaal ah oo u jeedinayo sheekh ibraahim abu saalax oo ka mid a mas-uuliyiinta sarsare ee mujaahidiinta taas oo uu garab istaag ugu muujinayo muslimiinta khaza ee bishii sideedaad oo xiriira wajahaya cudwaanka sahayinada yuhuudda
من يتيم يشتكي فرط يتمه وثكل على أبنائها تتلى ugu horrayn wuxuu sheekh abu saalax bogaadiyey muslimiinta qadsa ah iyo wiilashooda dagaalamaya isagoo tilmaamay in howlgallada ay ku beegsanayaan yuhuudda ay ka farxiyaan muslimiinta laguna ogaaday in caqiidada ay loodin karto qabweynida فقد عاث اليهود الغاصبون في غزة المسلمة وأكثروا فيها الفساد بعد أن أهلكوا الحرث والنسل في أغلب أراضي القطاع واليوم بعد سيطرتهم على معبر رفح يحكمون yuhuudda dhulboobka ah way fasahaadiyeen dhulka jiidda ghaza markii ay noolaha iyo buurahaba baabi'iyeen wixii ka dambeeyey la wareegitaankooda marinka rafaxna waxa ay ka dhigan tahay in ceegada ay ku sii adkeeyeen dadkeenna ku dhaqan khasada cisiga iyagoo ka faa'iidaysanaya khiyaanada uu ku kacayo daaqiga dalka masar ee siisi waxasbuna allahu wa nicma alwakiil nawaasishan culus ee ku duldegtay ehelkeenna khaza darteed waxaan jeclaystay inaan diro dhowr fariimood oo aan ugu helinayo walaalaheenna muslimiinta ah ee jooga khaza ugu horreyntii waxaan la hadlayaa walaalahayga mujaahidiinta ee jooga filistiin iyo walaalaheenna rag iyo dumar leh ee ribaadka kaga jira filistiin kuwaasoo wax weliba oo qaali ah u horay xoreynta masjidka sharafta badan ee al aqsa allaha idiin gargaaro hana idin sugo oo ha idin sharfo gacmihiinana fatxi ha ku keeno howlgallada halyeynimadu ka muuqato ee aad ku beegsanaysaan yuhuudda dhulboobka ee xoogga ku haysata al aqsa waa bilad sharafeed aad u soo hoyseen ummadda muslimka ah taariikhda mucaasirka ahna ay diiwaangelinayso jihaadkiinna sabarkiinna iyo nafurkiinnana waa mid xujo ku ah muslim weliba oo ku nool dunidan waxaad ceebayseen kuwa sheegta xuquuqda aadanaha idinkoo bannaanka soo dhigay qallooca dadka ku dheggan dimuquraadiyadda shirkiga ah sidoo kalena waxaad daaha ka rogteen khiyaanada ay ku kaceen dawaaqiidda carbeed iyo kuwa cajamta ee heesta ciidamo iyo imkaaniyaad ballaaran howlgalka duufaanta al aqsa waxa uu qof weliba oo muslim ah uu ku ogaaday in haddii la helo caqiide iimaani ah malahna loo wanaajiye allah isagana la tala saarto iyadoo lala imaanayo sababta haba iska yaraatee lagu helayo guusha ka imaanaysa xagga allah laguna jebinayo cadowga allah ee gaalada ah allah waxa uu yidhi وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم wuxuu sheekh ibraahim abu saalax oo ka mid a mas-uuliyiinta mujaahidiinta alqaacida si gaara ula hadlay guud ahaan muslimiinta khaza isagoona tilmaamay in sabarkooda iyo iimaankooda uu noqday darsi caqiido oo ficil ah oo ay u dhigeen muslimiinta caalamka isagoo sii hadlayaa wuxuu sheegay in haddii ay yihiin mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab ay ka go-an tahay uhiilinta muslimiinta khaza dagaalka ay kula jiraan maraykankana uu qayb ka yahay dagaalka lagu difaacayo reer falastiin لقد شاهدناكم يا أهلنا في غزة شيوخا وأطفالا ونساء كيف تعلمون أمتكم عمليا دروسا في العقيدة والثبات على waa idin daawannay ehelkeenna khaza ku nool idinkoo isugu jira carruur waayeel iyo haween sida aad ummaddiinna camali ahaan ugu baraysaan duruus ku saabsan caqiidada iyo in lagu sugnaado diinta xaqa ah idinkoo dhigaya mawaaqiif ay adag tahay inuu qalinku cabiro oo ay ku laran tahay macaanida cisiga iyo dulmidiidnimada waxaad sugteen in shahaadadu ay tahay guusha ugu weyn waxaa idinka mid ah qof labadiisa waalid ay yahuuddu dileen waxaa idinka mid a qof carruurtiisa la dilay waxaa idinku jira qof gurigiisa iyo qoyskiisa la isku dulburburiyey iyadoo uu imtixaanku sidaasi u adag yahay haddana waxaad tihiin kuwa sabraya oo ku dheggan diintooda iyo caqiidadooda ee aan aqoonsanayn dimuquraadiyadda shirkiga ah iyo asaaliibta kufriga ah ee gacal tooyada siinaysa yuhuudda iyo nasaarada waxaana idinkugu hambalyaynaynaa adkaysiga iyo isku sarraysiinta iimaanka ee aad ku sugan tihiin sidoo kale waxaan idinkugu hambalyaynaynaa cisiga dulmidiidnimada iyo dagaalka aad kula jirtaan dadka kuwa ugu cadaawadda badan oo ah yuhuudda allah waxa uu yidhi لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا هنيئا لكم حقا فقد سموتم وعلوتم بترفعكم عن منظور الجاهلية المادي المعاصر hambal iyo dhab ahaantii waxaad ku saramarteen inaad iska sarraysiiseen aragtida jaahiliyadda maadiga ah ee qeexaysa inaad weyseen wax weliba oo aad ku kasbateen oo ku saabsan adduunyada laakiin xaqiiqdii waxaad ka guulaysateen baadilka yahuudda iyo dabadhilifyadooda waxaadnana xusuusiseen asxaabul ukhduud oo loo gumaaday inay yidhaahdeen rabbigeenna waa allaah allaahna waxa uu ku abaalmariyey liibaan weyn oo aanu qur-aanka loogu qirin iyaga mooye ogaada walaalaheenna khaze ku nool in haddii aan nahay walaalihiinna jooga jasiiratul carab aanu garabkiinna taagannahay indhahana aan ku hayno masjidul aqsa horeyna ugu dhawaaqnay dagaal ka dhan ah maraykanka oo hogaaminaya dagaalka maanta la idinku hayo laga soo bilaabo markii uu amiirkeenna mujaahidka ahaa ee sheekh usaama binlaadin ku dhawaaqay kelimadiisa gilgishay adduunyada ee ahayd alle ayaan ku dhaartaya maraykanka iyo cidda ku nool amni kuma riyoon doonto ka hor inta aanay amni laga helin falastiin iyo ka hor inta aanay ciidamada gaalada ah isaga bixin dhulka jasiiratul carab laga soo bilaabo markii uu aasaasmay faraca alqaacidada jasiiratul carab wuxuu halkudhiggeennu ahaa welina yahay halkan ayaan ka bilaabaynaa jihaadka aqsana waa barkulankeenna guntiga ayaannu dhiisha isaga dhignay si aanu isaga hor leexinno caqabad weliba oo annaga iyo idinka noo dhexaysa oo ah xukuumadaha riddada maantana waa ina kan innagoo idinkugu helinayno wixii aan awoodno qalbiyadeennu idinka ayay idinla jiraan indhaha ayaana idinku haynaa ee ku bishaaraysta inaad ciribta dambe idinku leedihiin allah waxa uu yidhi ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم mas-uulkan ka tirsan mujaahidiinta alqaacida ee ay kelimadiisa baahisay mu'asasada almalaaxim kana mid a mujaahidiinta kasoo dagaalamay khuraasaan sidoo kalena ka mid ah ardada jaamacadda al ashar wuxuu fariin gaar ah u diray muslimiinta masar ee meel u dhow lagu gumaadayo walaalahooda reer khaza wuxuu ugu baaqay inay fadhiga ka kacaan xuduudahana jebiyaan una hiiliyaan muslimiinta ku dhiban rafax iyo guud ahaan marinka khaza ثم أقول لإخواني وأبناء المسلمين عموما ولكل أبناء الشرفاء من شعب مصر أرض القناة خصوصا ومن في قلبه مثقال الذرة من إيمان waxaan halkan fariin uga dirayaa wiilashayda guud ahaan muslimiinta caalamka gaar ahaana reer masar iyo cid weliba oo ay qalbigiisa ku jirto wax un iimaan ah waxaan idin xusuusinayaa xadiidka rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee ah ma jiro qof qudlaamiye qof muslim ah oo lagu tumanayo cirdigiisa ilaa waxa uu alle hoojin doonaa qofkaas mowqif lagu tumanayo sharafkiisa mana jiro qof u hiilinaya walaalkiisa oo muslim ah xilli lagu tumanayo sharafkiisa ilaa waxa uu alle qofkaasi isagana ugu hiiliyaa mowqif lagu tumanayo karaamadiisa waxaan idin leeyahay reer masar maanta waa maalinkiinna suuqii jihaadka dhexdiinna ayuu ka furmay ee ajiiba fatwadii ka soo baxday culimmada iyo baaqa walaalihiinna mustadcafiinta ah kuna garab istaaga wax weliba oo aad awoodaan u jihaysta xuduudda gacanku samayska ah ee ay dejiyeen labada mujrim ee gaalada ah ee saykis iyo biiko oo burburiya xuduudahaas gumaadana cid weliba oo idinka hor istaagta u hilinta walaalihiinna jooga rafax iyo ghaza kuna duula yuhuudda oo ugu gala albaabada ogaadana inaad guulaysanaysaan waana ballanqaad uu idin siiyey allaah oo ah boqorka dhabta ah
ugu dambayntii wuxuu sheekh ibraahim abu saalax ka digay in lagu kadsoomo kooxaha sheecada ah ee sheeganaya inay u gurmanayaan muslimiinta khaza iyagoo beegsanaya masaalixda qaar ee reer galbeedka wuxuu soo hadal qaaday gobodfallada qaar ee ay sheecadu ka geysanayso caalamka islaamka siiba sham ciraaq lubnaan iyo iiraan oo ay ka mid tahay leynta dadka muslimiinta ah iyadoo ay usii dheertahay jaraa'imta kale oo ay ka mid tahay aflagaadaynta saxaabada rasuulka sala allahu calayhi wasalam وليعلم إخواننا المسلمون أن الحوثة والروافض جميعا سواء أكانوا في إيران والعراق أو في لبنان وسوريا هم خطر دائم على أمتنا المسلمة ha ogaadaan walaalaheenna muslimiinta in xuuthiyiinta iyo rawaafidda oo dhan ha joogaan iiraan ciraaq lubnaan suuriya ama yeman ay yihiin halis ku wajahan ummadeenna muslimadda ah iyo mindi sumaysan oo laabta kaga taagan muslimiinta hana ku kadsoomina howlgallada qaar ee ay ku beegsanayaan masaalixda reer galbeedka iyagoo ku andacoonaya inay ugu hilinayaan muslimiinta ghaza gacmahooda ayaa weli ka qoyan dhiigga muslimiinta shaam ciraaq yeman iyo iiraan waxaa intaa u dheer inay ku doodaan in qur-aanka la taxriifiyey iyo aflagaadada ay u geysanayaan saxaabada rasuulka sala allahu calayhi wasalam si gaara hooyadeenna caaisha radiallaahu canha oo ah xaaska rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee uu allaah toddobada sano korkooda ka soo xukumay inay beri ka tahay wax weliba oo xumaan ah allaha naga kaafiyo sharta rawaafidda
التي برأها الله في كتابه العزيز من فوق سبع سماوات كفانا الله شر الروافض ومكرهم ورد كيدهم في نحورهم اللهم انصر عبادك المجاهدين في غزة وفي كل مكان اللهم انزل عليهم من الصبر والثبات أضعاف ما نزل به من البلاء اللهم قل لهم ناصرا ومعينا اللهم ارحم قتلاهم وتقبلهم في الشهداء واشف مرضاهم وداوي جرحاهم وعاف مبتلاهم وأمن خائفهم وأطعم جائعهم واسقي عاطشهم وآوي شريدهم واجعلهم اللهم وجميع أهاليهم من عتقائك من النار ومن المقبولين faraca alqaacida ee jasiiratul carab oo lagu tiriyo faraca ugu halista badan ee hoostaga alqaacida tahdiidka joogtada ahna ku haya amniga maraykanka iyo masaalixdiisa ayaa ihtimaam gaara siinaya dagaalka khaza iyadoo la xusuusto waraysigii dheer ah ee uu bixiyey allaha u naxariistay asheekh khaalid baadarfi amiirkii hore ee mujaahidiinta alqaacida oo uu kaga jawaabay su-aalo kala duwan oo la xiriira dagaalka khaza iyo howlgalka duufaanta al aqsa
بالعزم والإقدام بصحبة القرآن هيا اهتفوا يا إخوتي استيقظي يا أمتي هيا أعيدي بسمتي كسابق الأزمان كسابق الأزمان
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق guud ahaan intaas ayaan ku soo afmaraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinaynaa allah subxaanahu wa tacaala tuma walaalaha barnaamijka nagala qaybgalayo dhegaystayaasheenna intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaan illaah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي الأسرار عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله